ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاabه وmaن تبعهم بإحsaan إilى yوم الdiin ama bعd waa dersigii lixdan iyo lixaad ilahi wuxuu yihi subxaana walaqad ahlagnaa waan halaagnay maa shay xawlakum hareerihiinna ahaaday min alqura magaalooyin xaala uu yahay dhammaan qurayshaa si gooniya markaan loola hadlay waxyaalaha cajiibka waxay tahay qoomankii la halaagay agarkoodu waxay ku hareeraysan yihiin jasiirat lcarab oo meeshaan maka iyo waxa weyn dhulka ku hareeraysan ayay dhinac walba ka xigaan oo reer caad markaan idhi waa rubculkhaali dhanka yamanada ka soo xigaan oo reer samud waxa weyan madaa'inu saalix waxay ka xigaan dhanka shaam oo waxa weeyaan sidaasoo kale qowmuluud baxrulmayit waa urdun iyo falastiin dhexdooda fiiri waa ku hareeraysayin marka qoomankii la halaago dhan ayaguna makay joogaan markaas toos loola hadlayo markaasaa dhinac kastay ka xigaan marka qoomamkii la halaagay dhinac kastay ka xigaan ayagaa udhaxeeya markay sii socdaan waa sii marayaan baxrulmayit meeshii qoomuluud lala gooyay sii marayaan ayagoo nuucaasa ayay haddana dariiqoodii ku socdaan bal ayaan darada haysata fiil ilah wuxuu uhi subxaana walaqad ahlaknaa waan halaagnay maladii kii xawlakum hareerihiinna ahaa min alquraan magaalooyin xaala uu yahay wa sarafnaa waan gedgedinnay alaayaata aayadaha ayadaha waan gedgedin hadba qaaba loogu sheegay wacdi waciid nasiixa qisas hadba qaaba loo keena qur-aanku hal dariiq iskagama socdo mar qisa lagu keeni war dariiqan dadkii maray waa baabi'een mar amar ilaah keliya hala caabudo mar nahyi war alla qeyrkiisi aan la caabudin mar basiya lagu keenin mar masal iyo mahmaa intaasoo nuucu qur-aanku hadla hal mas'alo waxaa dhacda inuu toban wej iyo ka badan uga hadlo hal masalo isku mas'ala qofka mar mahmaaha loogu keeni mar waxa weeyaan toosaa loo amri mar dibkeedaa laga nahyin mar waxa weeyaan dadkii dariiqaan maray wixii ku dhaca loo sheegi dadkii ilaah caabuday wanaagga heleena loo sheegi intaasoo nuucoo kala duwanaa qur-aanku wax u tusaaleeya ee hal dariiq kaliya uma hadlayo lacallahum yarjicuun maxaa aayadaha loo gedgedeen lacallahum yarjicuuna likay yarjicuuna si ay ilaahay ugu laabtaan ilaah wuxuu ihi subxaana falowlaa nasarahum maxay ugu gargaari waayeen qolooyinkii ilaah sokadiis la samaystay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ka sokay la caabudayey maxay ugu gargaari waayeen marka cadaabku yimid ilah wuxuu ihi subxaana falowlaa may nasarahum u gargaaraan maxay ugu gargaari waayeen macnaha falowlaa nasarahum maxay ugu gargaari waayeen kuwaan la halaagay alladiina sanamyaalkii ittakhaduu ay ka dhigteen kufaartu min duunillaahi alla ka sokay qurbaanan kuwa alla u dhoweeye ittakhaduuhum mafcuulkii awalkaa waa xadfan yahay oo caa'idkaa alladiina kuwii maxay u gargaari waayeen ittakhaduuhum gaaladu ay ka dhigteen min duunillahi alla ka sokay qurbaanan kuwa alla u dhoweeye waa kuwii yidhi kuwaana alla noo dhoweynaya waladiina ittakhaduu min duunihi awliyaa maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allah kuwa samaystay ilaahay ka sokay awliyo oo ay leeyihiin u caabudi mayno wax kale ee allay noo dhoweynaya ya maxay kuwaas hadday alle wax u dhoweynayeen markii cadaabka alla yimid maxay u dhunteen aaway ka aayeen maxay goorta u imaawayn u gargaari waayeen awalay been eher awalay been eher awalay been eher aalihatan ilaahyaalka ay ka dhigtaan qurbaanan ka bedelo bal iska badaa inay u gargaaraane dalluu way lumeen canum xaggooda markii cadaabku imaanayey oo cadaabkii soo degay wax alla waxa ay dhihi jireen ilaahay agtiisaay ka shafeecayaan mid waa laga waayo hal mid waa la waayey aakhirada naarta marka lagu tuuraa waa weynaya waaba soo muuqan waayeen inay wax difaacaan iska daayeen maxaa dhacay sababtay la lumeen maxay tahay wadaalikada laba meelooda lagu ishaaraa dalluu a lagu fiican in lagu ishaaro masderka dalluu wadaalika dalaalkaas dalaalkaas inay markii cadaabku yimid la waayo maxay ka dhalatay sababta keentay waa maxay wadaalika dalaalkaas lumidaas ifkuhum aharu ifkihim been abuurkoodii raadkii ka dhashay wey maxaa yeele markii hore iyaga been abuur la yimid ilaahay agtiisay ka shafeecayaan ilaahay agtiisay ka ergeynayaan waxbay noo tarayaan beenayna aheed soo ma hadda beentii raadkeedii wey sow lama dhihin intii la raadiyo beena u raad gaaban yaa beena u orod gaaban soo ma in alla intii la raadiyo beena u orod gaaban soo ma xarig qaran ro ceel waa ku geliya kaama sabixiyo sow ma ogid xarig oo geed oo aad u jilicsan weeyo doqon ceelka marka inuu ku geliyo waa dhada laakiin lagama yaabo inuu kaa soo saaro waa kula goy marka waxa weeyaan haddii lagugu sheekeeyey oo lagu yidhi hebel haddaad ku dhegto khalaas wey awalu qadamin cinda arasuuli wa cinda allaahi haanihaa tuxaalu aa lagu yidhi beena aheed ogo raad ma leh ha marka koowaadba anaa faraqa ku qabana shiqaagiya marka labaadna rasuulkaan kuu dhiibin rasuulkuna allu kuusii dhiibin naar iyo aduu is arki maydaan ilaahay markaad hor tagto wallaysan sheekadaasu sucayn wallaysan sucayn marka waxa roon inaadan maanta isku hadlayn ee aad maanta saad qaadato taasaa la qaataa maanta inaad saad qaadatood ilaahay toos ugu xidhanto taasaa saxdii laakiin taas iyo wakti kaa lumin haddii kale ifkiga iyo been abuurka maanta ah waxay kuu caddaanaydaa maalin aan waxba qabsan karin maantaasaa beentaasu caddaanay lakiin maalinkaas waxma qabsan karti laakiin maanta ilahay toos u caabud awliyada waa la jeclaadaa hadday awliye saxa yihiin waa loo duceeyaa waa la jeclaadaa waa loo duceeyaa laakiin ilaah iyo adiga kuma dhexeeyaan ilaah iyo adiga kuma dhexeeyaan ilaahay toos u caabud ayaguba awliye waxay ku noqdeen ilahay inay caabudeen taas weeye dariiqa xaqa amaa in adiga iyo ilaahay waasito aan ahayn in xaqa lagu soo gaarsiiyo aada samaydo khalaas wey waa kuu dhamaatay waa dariiqii lagu hoogay oo lagu baayo wadaalika dalaalkaas in markii halaagii yimid la waayo ciddii gargaarka laga sugayey ifkuhum aharu ifkihim waar been abuurkooda raadkii ka dhashay wey iyo mirihii laga gurtay iyo wamaa kaanuu yaftaruuna wa iftiraa'ihim maada maseriye ka dhigo iyo wa iftiraa'ihim been abuurkoodii wey tan kale masalada muhiimkaa waxay tahay marka roob ama daruur ay muuqato qofka waxa weya sideeda muuminkaan ma og tahay ma ahan qof oo mar kastaba aamin iska ah falaa ya'manu makrallaah ila alqowmu alkhaasiruun ilaahay halaagiisa cadaabkiisa dadka khasaaray keliyaha aaminka ah qofka muuminkaa mar kasta wuu cabsana sidaas weeye inaad iska un waxa weeye aamintaa waa halaag welidaasaas daraaddeed nabiyullaahi moxamed sala allahu calayh wasalam caaisha bint abibakr sidiiq radia allahu tacaala canha markay tilmaamaydo waxay tidhi weligay ma arag isagoo qoslaya oo qows solka inta dhammaystiray dalqadiisu muuqato weligay ma arag waa dhoolla cadday jiri weligay maana arag taas waxay tusayda cabsi daa'ima oo joogtaa waxay tidhi hadduu daruur arko ama dabayl arko wejigiisa isbedelaa laga dareemi jira nabi maxamed sala allahu calah wasalam isbedel a wejigiisa laga dareemi jira markaasaan la hadlo waxaan idhi ti rasuulka allow dadku markay daruurta arkaan waa farxaan roobayna ka rajeeyaan adigana wejigaaga karaahiyaan ka arkaa maxay tahay wuxuu idhi yaa caaisha maa yu'amminunii an yakuuna fiihi cadaab caaisha maxaa aamin iga yeelaya in cadaab ku sugan yahay daruurta ama dabaysha maxaa aamin iga dhigay ya maxaa aamin iga dhigay nabigu wuxuu yidhi sala allahu alay slm qoom dhamaa dabayl lagu halaagay qoomna daruura lagu halaagay maxaana see uga aamin noqdaa qoom dhan a inta daruur arkeen oo yidhaahdeen waa roob ayay noqotay cadaabkoodii sayn uga aamin noqda soo ma jeedi xadiiska bukhari muslim wariye bal nabiga sala allahu calayhi wasalam mar alla markuu arko daruurta iyo cirka xooga isdhaqaaqa daruurta mar alla markuu arko nabiga sala allahu calayh wasalam shaqadu ayuu ka tegi jir markaasuu dhihi jira allahuma innii acuudu bika min shari maa fii ilaahu sharta ku sugan aan kaa magan gala mar alla markay wareegto markaasaa laga faydi jiro oo murugadu ka bixi jiro markay daruurtu wareegto ka war waa nebi maxamed sala allahu calayh wasalam waa nebi maxamed hadday roob ay bilowdo inay da'dana hadday da'dana oo ay dhibca bilowdana allaahuma sayiban naafican u dhijir ilaahow mid shubah oo wax anfaco ka dhig ilaa inta shubuu halaag noqon karaa ilaahow mid shuba biyaha oo anfaco ka dhig soo ma jeedi sidaas darteeda caaisha waxay tihi mar alla marka daruur ay dhaqdhaqaaqdo nabiga sala allahu calayh wasalam ilaahay buu beri jir allahuma innii asaluka khayrahaa wa khayra maa fiiha ilaahu waxaan ku weydiisaa khayrkeeda iyo khayrka ku sugan wa khayra maa ursilat bih ilaahu wixii loo soo diray khayrkoodaan ka weydiisaa wa acuudu bika min sharihaa wa shari maa fiiha ilaahu daruur dabayshaas sharteedaan kaa maangalay iyo sharta ku sugan wa shari maa ursilat bih iyo wixii loo soo diray sharteeda samada haddii loo mareeyo in biyo ka da-ayaan taqayara lownuhu waa isbedeli jira nabiga midabkiisa dham wa kharaja wa aqbala wa adbara markaasu mar guriga ka bixi jir oo soo geli jir oo sii jeesa jir oo soo jeesa jir waa murugsayi soo ma jeeda cabsi u ka cabsana wuxuu amay naar noqda waa nebi maxamed sala allah alay slam annagoo wax kasta samayna oo xumaanana haddaan dabaysha aragna iyo daruuraha farxad waxaan kama sugno wax aan qayr ahayn maba sugno soo ma jeeda laa xawla walaa quwata illa billah ayaan dara inay taa muuqato marka qaala allahu tabaaraka wa tacaala ilaah wuxuu yidhi waid sarafnaa wadkur sheeg nabiga subanow cid waqtii sarafnaa aan soo leexinay ilayka xaggaaga nafaran koox aan u soo leexinay kooxdaasoo minaljinni jinniga ka mid ah kooxdaasoo yastamicuuna alqur'aana qur'aanka dhegaysanaya falamaa xadaruuhu markay qur'aankii u yimaadeen falamaa xadaruuhu markay rasuulka u yimaadeen labadaba loo celiya damiirka qaaluu waxay yidhaahdeen kooxdii jinniga aheed ansituu wardheg raariciya dhegaysta qur-aanka falamaa qudiya marka la faaruqay qur'aankii wallow way jeesteen jinnigii ilaa qowmihim qowmkoodii intii ka ahay u jeesteen mundiriina xaalo ay yihiin kuwa u digaya qowmkoodii qaaluu waxay yidhaahdeen yaa qowmanaa tolkeenow innaa annaga samicnaa waxaan soo maqalnay kitaaban kitaab kitaabkaasoo unsila la soo dejiyey min bacdi muusa nabiyullaahi muuse ka gadaal kitaabkaasoo musadiqan rumaynaya limaa shaygii bayna yaday hortiisa ahaaday oo min alkutubi ah kitaabkaasoo yahdii dadka ku hanuuninaya ila alxaqi caqiide xaq ah wa ilaa dariiqin waddana ku hanuuninaya mustaqiimin toosan oo camal saalixa ah yaa qowmanaa tolkeenniyo ajiibuu ajiiba daaciyallaah ilaahay xaggiisa midka dadka ugu yeeraya waaaaminuu rumeeya bihi bidaaci daaciga rumeeya yakfir lakum allah inin dembi dhaafaa yakfir lakum allah inin dhaafaa min dunuubikum dumbi dembiyaalkiina uu inin dhaafi wayujirkum allah ininka badbaadinaa min cadaabin cadaab cadaabkaasoo aliimin mu'limin jirka xanuujiya waman lam waman laa yujib qofkaan ajiibin daaciyallaah ilaahay xaggiisa qofka dadka ugu yeerayo nebi moxamed ah qofkaan ajiibin falaysa qofkaasu ma ahan bimucjisin mid ilaahay daali kara oo ilaahay ka baxsa kara fil ardi dhulka korkiisana ku caajisgeli kara walaysa lahu qofkaasna uma sugnaanin min duunihi alla ka sokay xaalo ay ahaadeen awliyaau gargaarayaal awliyaa u gargaartana heli maayo qof ilaah ciqaab la soo doonay ulaa'ika dadka aan nabiga ajiibin fii dalaalin baadiyay ku sugan yihiin mubiinin oo cad aayaadkaana allah subxaana wa tacaala wuxuu nooga warramayaa nabiga sala allahu calayhi wasalam koox jinniya oo qur-aanka ka dhegaysatay koox jinni ah oo nabiga sala allahu calayhi wasalam qur-aanka ka dhegaysatay taasna waxay daliil cad u tahay sidii suuratu raxmaanna aan ku soo ogaanay nabiga sala allahu calayhi wasalam jinni iyo insi intaba waa loo diray rasuuluna uu ahaa labadaba asagaa rasuul u ahaa nabiga sala allahu calayhi wasalam jinni iyo insi labadaba isagaa loo soo diray marka way dhegaysteen waa rumeeyeen markay rumeeyeenna ayaga keliya naftooda uguma camal falina ducaaday noqdeenoo dadkay ka dhasheenay diintii gaarsiiyeen iyo jinnigii kale horaan u soo marnay qisada iyadoo faahfaahsan oo suuratuljinni aan ku soo marnay markii nabigeenna lasoo diray salawaatullaahi wasalaamu calayh hawada waxbaa iska beddelay ama samada awal jinnigu waa iskori jireen midba miduu kori jire samada ay u dhowaa jireen malaa'igtu waxay ku wada hadlayday soo dhegaysan jireen kelimadda midka ugu koraya haruukan ka hoose ay u dhiibi jireen ilaa midka dhulka jooga ay u dhiibaan kaasna uu u dhiibo dadka waxsheegyada kitaab gaablowiyaalka iyo calanleyda iyo dadka wax sheega ee jinniyaha la shaqaysta waxa weeyaan iyo kuwa faaliyo iyo kuwa xidigaha fiiriyo iyo kuwaasay u gey jireen kelimad rumo samada laga keenay iyo boqol kelimo oo been kelimaddiiyay sheegayeen sidiiyay u dhece markaasaa dadku isku shubayaanay leeyihin qofkaan waxbuu ogi dadkana saasay ku baadiyoobi jireen markii ilaahay nabiga soo diray salawaatullaahi wasalaamu calayh samada waa loo diiday jinnigii shayaadiintiina dambaaburo iyo gantaalaha lala soo dhacay markaasay yidhahdeen samada waxbaa iska bedelay isbedelkaasna waa isbedel dhulka ka jira waa in marka dhulka la wareego oo la ogaado bal dhulka wax iska bedelay kooxihii marka uu kala diray ibliisku oo jihooyinka u kala diray koox tihaamo laga soo diray ee waxa weeyaan ayaa nabiga u yimid salaad subax isagoo tukanaya ama habeenkiiyayba u yimaadeen ilaa salaaddii subaxay la joogeen habeenkiiyay u yimaadeen ilaa salaaddii subaxay la joogeen nabigay dhegaysteen sala allahu calay wasalam nabiga markaas hore ma ogeyn laakiin kadib ilaaha u waxyooday oo u sheegay in jinni dhegaysanayaan qul uuxiya ilaya annahu istamaca nafaru min aljin allah u waxyooday saasaa loogu sheegay marka waa rumeeyeen markay rumeeyeenna intaas kuma gaabsan ee waxay qaateen waxyigii ummaddoodiina waa gaarsiiyeen ilaah subxaana wa tacala marka qisadaas xoogaa khulaasa nooga warramay ilaah wuxuu yidhi waid sarafnaa wadkur sheeg nabiga subanow oo ummaddaw sheeg cid waqti sarafnaa aan soo leexinay ilayka xaggaaga nafaran koox kooxdaasoo min aljinni jinniga ka mid ah kooxdaasoo yastamicuuna dhegaysanaya alqur'aana qur'aanka falamaa xadaruu markay yimaadeen jinkii hu rasuulka markay u yimaadeen ama hu qur'aanka markay u yimaadeen labadaba waa loo celi karaa qur-aanka in loo celiyaana xagga luq ahaan sii daahir ah ilaa isagaa dembeeye qaaluu waxay yidhahdeen jinkii ansituu war aamusee dheg raariciya jinnigu dad badan oo ka wanaagsan yahy oo insi ah qaar badanoo iyadoo qur-aanka la akrinaya xadiidka la akrinaya isagoo buuqayd arkay war qaara telefoon asagoo meesha ku hadlaad arkay qur-aankii la akrina laakiin jinkii markay nabiga u yimaadeen waxay yidhahdeen war aamuse ee dheg raariciya aamuse ha insaadka waxa weeyaan sukuud maca alistimaac war aamusee dhegaysta wey tad aamustaan qof hadlaya wax ma maqlee dhegaysta waana akhlaaqda iyo aadaabta laga rabo qofka xalaqada fadhiya oo dersiga dhegaysanaya inaad aamusto waxna dhegaysato intaasa la rabo dhegaysta falamaa qudiya markii la dhammeeyey oo la faaruqay qur-aankii walla way jeesteen isla markiiba ilaa qowmihim qoomkoodii u jeesteen mundiriina xaale ay yihiin kuwa digaya oo qoomkoodii u digaya oo gaadhsiinaya ilaahay diinkiisa oo uga digaya cadaabka alle hadday xaqa diidaan cadaabka alle uga digaya hadday xaqa diidaan sidaas darteeda nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi jinka aynin ka jawaab fiicnaayo ayaga idinka jawaab fiicna in siiyo oo suuratu raxmaan markaan ku dul akriyey nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam mar kastoon idhaahdo fa biayi aalaa'i rabbikumaa tukadibaan oon aayaddaas akriyo waxay dhahayeen walaa bishayin min aalaa'ika ow nicamika rabbanaa nukadibu falaka alxamd saasay lahaayeen waxay lahayn hal shay ma jiro oo nicamtaada ka mida rabbigeenow oon beeni karnaa alla wadaa mahad iskale ee iskama aamusnayn iska daa inay hadlaan ama buuqaan ama ay meelaha halaaqoodaan ama ay dembida ku tiirsadaan way joogeen indhahay kala qaadayeen soo ma jeed markaasay la socdaan qur-aanka oy la tafaaculayaan dareenkoodu la socday qur-aanka qur-aanku la socday dareenkoodu markaasay jawaabayeen way jawaabayeen noocaasay ahaayeen ilaa wuxuu uhi subxaana mar alla markii la dhameeyey waaba dhaqaajiyeen dadkoodii u tegeen saasna waa sida muminiinta laga rabo falowlaa nafara min kuli firqati minhum daa'ifatun liyatafaqahu fi diin maxaa laga rabaa markay soo tafaquhaan markay soo laabtaan wa inay dadkooda u digaan maana inu iska aamusaan diinkiiad dhegaysatay tafsiirkii waa fadhidaa xadiiskii waa fadhidaa markaa tagto gurigiina suuq iyo wax kalaad un ka sheekaynay xataa inta yarta caaw soo faa'iday umadda u sheegi maydo markaasa gurigii waa baaba adigina diinkiiad dhegaysatay xaad faa'iday marka xujadiia kugu quntay soo maa xaraf kastoo diiniyood soo ogaato ood soo faa'iido waa inaad gaarsiidaa dadka waxaa ugu xaqnimo badan ood gaarsiinaydaana waa ehelkaaga ugu horreeya bal intaad mas-uulka ka tahay kadibna ummadda kaleo muslimkaa sidaasaana ummaduhu ku islaaxaan laakiin ummaduhu kuma islaaxaan inaad intay wax dhegaysato iska socoto un islaaxu saas ku imaanma islaaxu wuxuu ku imaan karaa qof kastaaba asaga naftiisa inuu islaaxiyo oo uu diinka alle dhegaysto haddaadan dhegaysan waxba ma islaaxin kartid waa inaad horta marka hore dhegaysato markaad fahamtana waxaad fahantay naftaadana ku tabiiqi ummadana gaarsii sidaasaa wax lagu islaaxiya markay tageen siday u hadleen ilaa nooga hor ilah wuxuu yidhi qaaluu waxay yidhaahdeen yaa qowmanaa tolkeenniyo innaa annaga samicnaa waxaan soo maqalnay kitaaban kitaab kitaabkaasoo unsila la soo dejiyey min bacdi muuse nabiyullaahi muuse ka gadaal kitaabkii nabi muuse ee towraad ahaa kitaab ka dambeeyaan maqalnay ay yidhahdeen kitaab ka dambeeyey ayaan maqalnay sidaasay yidhaahdeen aayaddan waxay u daliishadeen ahlucilmiga qaar ka mid ah jinniga rasuul lagama soo diro jinniga rasuul lagama diro ee jinka waxaa diinta gaarsiiya nudur mu'miniintooda rususha banu aadanka rumeeya kuwaasaa diinta u sheega dhammaan rususha waxaa laga soo diraa banu aadanka markaasay jinnigu dhagaystaan ayagaa kadibna issii gaarsiiyey sidaasay u daliishadeen aayadda ahlucilmiga qur-aankuna sidaasuu caddaynaa wamaa arsalnaa min qablika ilaa rijaalan nuuxii ilayhi min ahli qura weligeen sooma dirinu ilaah yidhi subxaanau wa tacaala nabi maxamed oo horta ilaa ragaan soo diri jiro rag kuwaas way ku alla diraa dumarna ilaahay weligiis rasuul kama dhigin jinnina ilaahay weligiis rasuul kama dhigin jinniga rasuulka banu aadamka ay diinta ka qaadanayaan ayagaa isi sii gaarsiinaya ayaga ayaa isi sii gaarsiinaya waxay yidhahdeen yaa qowmana tolkeenniyo innaa annagu samicnaa waxaan maqalnay kitaaban kitaab kitaabkaasoo unsila la soo dejiyey min bacdi muusa nabiyullaahi muuse ka gadaa waxay nabi ciise u sheegi waayeen nabi ciisaa muuse ka dambeeyey wuxuu yidhi xaafidku waxay u sheegi waayeen kitaabka reer banu israa'iil asalka oo axkaamtooda waxa weeye waa towraad injiil waa wacdi iyo xoogaa qalbi jilcin ah iyo in yar oo xalaal iyo xaaraamu aha in yaru aha laakiin waxa weeyaan marka sidaa darteeda injiil muxuu ahaa injiil wuxuu ahaa tatimatun litowraat towraad ayuu tatimo iyo dhammaystir u ahaa dhammaystir u ahaa ee kitaabka weyn ee reer banu israa'iil wuxuu ahaa ee cumdaha ah towraad saasay marka u sheegayaan oo ay leeyihiin waxa weeyaan kitaabkii nabi muuse waxay kaloo kutusayda inay nabi muuse iyo kitaabkii lagu soo dejiyey ay ahaayeen dad la socda oo haystay diintii hore taasay kutusayda kitaabkaasoo musadiqan rumaynaya limaa shay bayna yaday hortiisa ahaaday oo kutubtii ka horreyday rumaynaya kitaabkaasoo yahdi dadka ku hanuuninaya ila alxaqi xaqa ictiqaadka xaqa ah iyo caqiidada xaqa ah wa ilaa dariiqin dariiqna ku hanuuninaya mustaqiimin toosan acmaasha saalixada labadaas shaya qur-aanku in badan ku celceliya xaqa oo caqiido saxa ah iyo dariiqa mustaqiimka ah oo acmaasha saalixada ah yaa qowmanaa tolkeenniyo ajiibuu ajiiba daaciyaallaahi ilaahay xaggiisa midka dadka ugu yeeraya oo nebi maxamed ah وآمنوا رمية به بالداعي داعي رمية نبي العلي الله نوى الله عليا لكن نبي العلي يغفر لكم الله إنين دافيا من ذنوبكم ذنوبكم من تاسلا ذنوبتنا الله إنين دافيا ويجركم الله إنين كبدباد من عذاب عذاب عذاب كاسو أليم لمن شرك حنوشية الله وإنين تمي دافن عذابنا وإنين كبدبادين ومن لا يجيب قف كان أجيب داعي الله إلهي حقي سميتك تدك أقول ياريا فليس كاسو معهم بمعجز مد إلهي عاجز قلي كرا إلهي مركو عقاب تقو كما فككرو كما فككرو وقال لك عاجز ما إنو عقابه في الأرض دولك كوركيسا كما عاجز قلي كرا إلهي أودي سوكو كده احجرا قف وليس له قفك إلهي رسول كيسا بيني ومسقنان من دونه على كسوك حالي أهادين awliyaa-u gargaarayaal kuwa u gargaara ee ilaahay ciqaabkiisa iyo cadaabkiisa ka difaaca ma leh ulaa'ika dadka nebi moxamed beeniyaa fii dalaalin baadiyay ku sugan yihiin dalaalkaasoo mubiinin cad awalam yarow miyaysan ogaynu ilaah yidhi kuwa bacfiga iyo isa soo bixinta inkiraya annallaaha alle alladii allaha khalaqa abuuray asamaawaati ciraryaalka والأرض دلك ولم يعي أن كنا دال بخلقهن أبورستودا بقادر مد أول إنو يهم يوسن أغين على أن يحيي إنو النوري الموتى قوة دمتي بلا إنو سن أودين إسكتا وأودا إنه أل قدير ومد أودا على كل شيء وحكستبا ويوم مال يعرض لبندقيه aladiina kuwii kafaruu gaaroobay cala naari naarta loo soo bandhigayo yuqaalu lahum waxaa lagu leeyahay alaysa miyuusan ahayn haadaa cadaabkaanu bilxaqi mid sugan miyuusan ahayn qaaluu waxay leeyihiin balaa inuusan sugnayn iska daahaah waa sugan yahay wa rabbinaa rabbigaynaan ku dhaarannay qaala wuxuu leeyahay almuqariru lahum qofkii axadkii qirsiinayoo la hadlayey faduuquu dhedhamiya alcadaaba cadaabka dhedhamiya bimaa kii sababtiisna ku dhedhamiya kuntum aad ahaateen takfuruuna kuwa kufriya ilaah wuxuu idhi subxaana fasbir nabiga subanow sabar kamaa sabara siday u sabreen ulul casmi go-aanka kuwii u saaxiibka ahaa min arusuli rususha xaalo ay ka mid yihiin walaa tastacjil lahum ha u degdegsanin cadaabka ha u degdegsanin cadaabka kaannahum waaba ayagoo gaalaba yowma maalin yarawna ay arkayaan maa cadaabkii yuucaduuna loogu goodi jiray lam yalbasuu waaba ayagoon ku nagaan adduunka ilaa saacatan saacad ma ahane saacaddaasoo min nahaarin maalin ka mid ah balaaqun haadaa qur'aankaanu balaaqun waa gaarsiin fahal yuhlaku miyaa la halaagaa ila alqowmu qoom ma ahane qoomkaasoo alfaasiquuna daacada ilaahay ka baxay allah subxaanahu wa tacaalaa wuxuu nooga warramayaa kuwa bacfiga inkira oo aan qiyaamaha u diyaargaroobin ee ay la fog tahay in dadkii dhintay ee jirkoodu baaba-ay dib u soo noolaanayaan kuwaasu inay aada u lunsan yihiin waxaana ilaahay na tusaya subxaana wa tacaala aayaad kowni ah oo qof kasta uu kuku gara karo allihii sameeyey inuu awoodo inuu soo bixiyo soo nooleeya dadka dhintay aayaad kowniya ayaa ilaahay na tusaya oo qof kastaaba uu ku gara karo una daliisho karo allihii aayaadkaas kownigaa abuuray inuu awoodo qof dhintay inuu soo nooleeyo ilaah wuxuu ihi subxaana awalam yarow miyaysan ogeyn gaalada oo bacfiga inkirsan annallaaha alle alladii allaha khalaqa abuuray assamaawaati ciraryaalka waalarda dhulka walam yacya aan kuna daalin bikhalqihinna abuuristooda biqaadirin mid awooda inuu yahay miyaysan ogeyn calaa an yuxyiya inuu nooleeyo almowtaa kuwa dhintay allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay kuwa bacfiga inkirsan ee kufaarta ah miyaysan ogeyn allaha abuuray samaawaadkan toddobada ah dhulka ee toddoba ah haddana markuu abuuray aan ku daalinoo wax daal ah iyo wax noog ah midna aysan taaban ma allahaasan awoodin qof dhinta inuu nafta soo geliyo waa awoodaa wey bala inuusan awoodin iska badaa qur-aanku wax badan ayuu u daliiliyaa ciraryaalka iyo dhulalyaalka abuuristooda in loo daliishado oo ay tusayaan dadka dhinta alla inuu soo noolay karo sida ilaahay qur-aanka wax badan ugu celceliyo oo ugu daliiliyo dhulka dhintee abaaroobay allaha geedhaha ka soo saaraa inuu awoodo qof dhintayna inuu soo saaro oo weliba taas munaasabo weyn ay ka dhaxaydo dhulka marka abaarta uu yahay ee dhulkii aan wax ka muuqdan la arag roobaa ku di'in geedaha ka soo bixi geedahaas intaysan soo bixino dhulka abaarta ahaa caradaas haddaad fiirido xataa mir kuma arki kartid laakiin haddow intaasoo geeda hal marad bug ka soo leh waxaasuna waa geedaha midhahooda ishu dareemi karin oo ciidda ku jirtay kadaalika dadkii dhintay oo carrada haddaad qodo adugu aadan dareemi karin waxa weeyaan rabbulcaalamiin markuu ugu talagalo roob loogu talagalay uu ku dejin markuu roobkaasu ku da-o hal maray soo bixin dadki hal maray noolaan jirkii oo noolaan markuu jirkii soo dhasho ayaa buunki inta laga dhawaajiyaa nafta inta orday geli jirkiioo nool oo roobkaas kusoo dhashay ilah wuxuu ihi subxaana bala inuusan awoodin wax jira maan iska daa innahu alle qadiirun waa mid kaloo awooda calaa kulli shayin wax walbaba wax kasta ayuu ilaahay awoodaa subxaanahu wa tacaala wa yowma maalin yucradu la bandhigayo aladiina kuwa kafaruu gaaloobay cala naari naarta loo bandhigayo naarta loo dhowaynayo yuqaalu lahum waxaa lagu leeyahay ficilkaasa yoomada lagu tacallujin alaysa miyuusan ahayn haadaa cadaabkaanu bilxaqi xaq miyuusan ahayn waa la weydiina ku inkiri jiray ta la soo taago oo cadaabka la dul keeno aalaleey waa kan hadda laydin gelinayo xaq ma yahay ilaa wuxuu uhi subxaana qaaluu waxay leeyihiin maalinkaas bala inuusan ahayn xaq iska daa waa yahay wa rabbinaa rabbigeennaan ku dhaaran laakiin iimaankaasu ma yanfac iimaanka waxa weeyaan waa laba qaybood mid ma anfaco mid waxa weeyaan waxaa la idhahdaa idiraari wax qofku ku qasban yahay weeye kaasoo kale wax qiima ma leh wax qiima ma leh waa wax iimaan idiraari oo qofku ku qasban yahay sida qofka markay naftu halkaan maraydoo kale alla rumeeyo waxba lagama aqbalo sida qoraxdu markay halkan ka soo baxdo dhanka ay u dhacdo markay ka soo baxdo dhammaan dadku waa rumaynayaan laakiin hal qofna anfici min hal qofna anfici min kadaalika qiyaamo la tegay oo cadaabkiibaa la arkay iimaankaas wax qiima ma leh iimaankaas waxaa la idhahdaa idiraari waa wax iska qasab ah laakiin iimaanka nacfigale wuxuu yahay iimaan ikhtiyaariya ayadoo dadkii gabalgaaloobay qofka asagu iimaan doortay haybka rumeeyey waladiina yu'minuuna bilgayb mu'miniinta waa kuwaas waxa weeyaan shay ayaga ka qayb oo ka qarsoon markii rabbulcaalamiin uga warramo dadka rumeeya iimaanka nacfigale waa iimaankaas oo ah aliimaan alikhtiyaari qaaluu waxay leeyihiin balaa haa xaq weeye cadaabku wa rabbinaa rabbigeennan ku dharan dhaaray ku darayaan wax qiima male dhaartaas qaala wuxuu yidhi qaalada waxaa leh waxa weeyaan axadkii la hadlaayey qaala wuxuu yidhi almuqariru lahum bidaalika qofkii qirsiinayey oo la hadlaayey hadduu allah subxaana wa tacaala la hadlo hadduu malag asagu u diro sida uu ibnu jariiru tabari yidhi qaala lahum wuxuu ku yidhi almuqariru lahum bidaalika kii qirsiinayey oo arrintan kala niqaashayay waa qireen waa ku qasbanaadeen wuxuu ku yidhi faduuquu dhedhemiya alcadaaba cadaabka dhedhemiya bimaa kuntum takfuruuna bisababi kufrikum gaalnimadiina sababkeedna ku dhedhemiya maada masteriya bimaa kuntum takfuruuna bisababi kufrikum taasna waxay dareensiinaydaa waxa weeyaan xubun cilladiisii la daba dhigay weye ilaahay cadrigiisa oo marka la cadaabayo alla wuxuu leeyahay layska cadaabima waxaa laydinku cadaabaa sababaad idinkula timaadeen oo kufriga ah oo kufriga ah sababkaanaad la timaadeen sida jannadaba dadka galaya loo leeyahay wixii aad horay u horumarsateen ku gala oo sabab acmaasha saalixadahu ay u tahay ilaa wuxuu uhi subxaana fasbir sabar nabiga subanow kamaa sabara siday u sabreen ululcasmi go-aanka kuwii u saaxiibka ahaa waxa weeyaan dhibka oo kugu soo gaaraya dacwada oo diinka iyo tawxiidka aad sheegaydo lagu dhibayo ku sabar daacaadka ilaahay ku sabar siday u sabreen nabiyaalkii go-aanka adag u saaxiibka ahaa ulul casmi waxa weya khilaaf badan ayaa ku jira bacdu ahlilcilmi waxay dhahdeen rusushoo dhan waa ululcasmi rusushoo dhan dhammaan waa ululcasmi laakiin qowlka ugu mashhuursan waa shan ululcasmiga nabiyullaahi nuux a ugu horeeya nebi ibraahima ku xiga nabiyullaahi muusa nabiyullaahi ciisa iyo nabigeenna moxameda sala allahu calay wasalam khaatamulambiyaa laba aayadooda qur-aanka ka mid ah aana sidaas loogu sheegay laba aayadooda shantooda si gooniya loogu sheegay waxa weeye suurat laxzaab iyo suuratu shura suuratu shura waa lagu sheegay sharaca lakum min addiini maa wasaa bihi nuuxa waladii awxaynaa ilayka wamaa wasaynaa bihi ibraahiima wa muusa wa ciisa shantoodiiba saasa loogu sheegay shantoodii baa lagu sheegay suuratu axzaabna waa lagu sheegay waid aadnaa min waid akhadnaa min annabiyiina miihaaqahum wa minka wa min nuuxin waibraahiima wa muusa wa ciisa marka sidaasaa loogu sheegay labadaas aayadood marka qowlkaasaa ugu mashhuursan in ululcasmiga loola jeedo shantaas nabi ilaah wuxuu ihi subxaana weliba shantaas waxyaalaha inay ugu fadli badan yihiin waxyaalaha kaloo tusaayana waxaa ka mid ah maalinka qiyaamaha markay dadku u tagaan nabiyullaahi aadan oo ay yidhaahdaan maanta ilaahay noogu ergey ada aabbaheenahe inuuna kala xukmiyo shantaas unbu ayaa lagu xawilaa oo nebi aadan wuxuu ku xawilaa nabiyullaahi nuux nuuxna wuxuu ku xawilaa nebi ibraahim ibraahimna wuxuu ku xawilaa nabi muuse muusena nabi ciise ciisena nabigeenna maxameda sala allahu calay wasalam nabigaana shafeecaya salawaatu ullahi wasalaamu caleyh marka taasuna calaamad kale kutusayda fadiilo gooniya oy leeyihiin kutusayda waana xadiis bukhaari muslim fasbir sabr marka oo dul qaado oo waxaad ku sabartaa daacada ilaahay kamaa sabara siday u sabreen ululcasmi go-aanka kuwii u saaxiibka ahaa min arusuli rususha xaalo ay ka mid yihiin walaa tastacjil lahum ha u degdegsan xuluula alcuquubati calayhim in ciqaab ku dego waxba ha degdegsan waxba ha degdegsan ayaga dhanba waxa weeyaan haddaysan iimaanka qaadan ciqaabkii waa ku dhicin wa kullu aatin qariib shay kastoo imaanaana waa dhowi hadday marka ciqaabka alla yimaado dad muddo raaxaysanaya isku arki mayaan welidaa saas daraaddeeda nabigeena suuban sala allahu calay waslm xadiiska bukhaari muslim wuxuu yidhi maalinta qiyaamaha waxaa la keenin waxa weeyaan dadka banu aadanka qofkii ugu nimcada badnaa oo ahlu naar ah qofkii ugu nimcada badnaa hal maraa sidaas loo tiimbinaa naarta markaasaa laga soo bixinaa markaasaa laleeyahay yabna aadam hal marat bika nicmatun qad weligaa wax nicmaa maku soo marta markaasuu leey maya wallaah weligay inaan nimco arag waa adduunka korkiisa qofka ugu raaxa badna taas marka maxay kutusaydaa adduunka raaxadiisu qiimo male haddaan raaxo aakira ku xigin haddaan mid aakira ka dambayn wax qiimo male bal fiiri waa wax ilbiriqsi lagu halmaamayo miyuu marka caqli leeyahay qofka daacadii alle uga tegey oo jannadii alle iyo raalli ahaansho ilaahay ku waayey wax hal ilbiriqsi lagu halmaamayo waa hal ilbiriqsi wax lagu halmaamayo marka qof kasta oo muumina waa inuu dareemo oo uu xasuusnaado waxa weeyaan macaasi haddaad tira waa ku raaxaysanaa oo daacada ilaahay aada uga mashquusho ilbiriqsiyaad ku halmaamin dib dambena raaxo usoo xasuusan maydi laakiin daacada ilaahay dhib kastoo kugu soo gaara hadday tahay xanuun hadday tahay aflagaado hadday tahay dil hadday tahay dhaawac hadday tahay xabsi waxaa nabigu sala allahu calay wasalam uu yidhi maalinta qiyaamaha waxaa la keenin dadka ahlu jannaha qofkii adduunka markuu joogay ugu dhib badnaa qof dhibaato soo maray haddii tahay xanuun hadday tahay fakri hadday tahay dil hadday tahay ciqaab dhibaato qof soo maray kii ugu dhib badnaa ayaa la keeni markaasaa hal mara sidaas jannada loo gelina markaasaa laga soo saari markaasaa laleeyahay weligaa wax dhibaata makuu soo marta maku soo marta markaasuu le maya ilbiriqsigaasu ku halmaamay ka war intaasuu ku halmaamay taasuna marka qofka muuminka waxay ku beeraysaa war dhibaato ilbiriqsi lagu halmaami doono ha u dulqaado weyn wax kasta oo diinka alle kugu soo gaara hadday daacad tahay oo diin saxiixa aada haysato waa inaad ogaataa maalinka ilaahay la hortaga inaad halmaamayso si fudud dib dambena aadan dhibaato dambe u dareemayn marka taas waxay qofka ku keenaydaa iimaan kale inuusan dhibaatada diinta ku soo gaarayda ka arka bixin oo u adkaysan karo oo u sabri karo oo u sabri karo qof waxa wayaan caqlilana adduunyo kama raadiya raaxa ilah wuxuu uhi subxaana walaa tastacjil lahum ha u degdegsan nabiga suubano cuquubadu inay ku degto walaa tastacjil lahum ha u degdegsanin xuluula alcuquuba in ciqaabtu ku soo degto ayaga waxba ha degdegsanin maxaa yeelay kaannahum waaba iyagoo yowma maalin yarawna ay arkayaan maa cadaabkii yuucaduuna loo yagoohayay lam yalbasuu waaba iyagoon ku nagaan fi dunya adduunyada ilaa saacatan saacad maahane saacaddaasoo min nahaarin maalin ah marka qiyaamaha la tago waxa weeyaan oy ogaadaan cadaabkii alle inay leeyihiin waxa weeyaan waxay ula mid noqon hal saac oo kale maalin ama maalin gelinkeedba ayay la mid noqon marka la yidhi adduunyada imisaa joogteen waxay leeyihin yowman maalin ow bacda yowmin ama maalin gabalkiisa sidaasay leeyihin sidaasay u yaraaneen marka marka shay sidaas u yaraanaya waxba weyn ma ahan haw arag marka gaala inay raaxa haysato oo haysdhihin ciqaabku maa kusoo dego waxay tahay alla waana caasiyan waana iska raaxaysaan waxba haysdhihin raaxa ma taallo waa cawsgeeriyaan ari berri la qalanayo oo maanta xoogaa cawsa loo soo dhigay waa raaxaysa haddaad tiraa ka warran ma caqliya berriya la gawrici rabaa suuq halkaana lagu soo xiray markaasa xoogaa biyo iyo caws loo soo gado soo ma jeedid marka ka warran haddaad tira berri neefkan iska raaxaysaa wax caqliya maaha waa nuucaas waxa weeye waxa gaala haysataa waa cawsgeeriyaan ilaa wuxuu uhi subxaana balaaq balaagun waxa weeyaan laba laba macno ayaa lagu fasira sida ibnu jariir dabari xaafid ibnu kaiirna labadii ka soo raray ibnu jariirka unbuuba ka soo raray isagu badanaaba isagu ibnu jariirku aad wax uga soo rara waxna waa ku siyaadiya marka laba macnaa lagu fasira macnaha koowaad waxa weeye mubtada soo qadar daalika kaas la soo sheegay oo waa maxay min lubhim nagaashada ay nagaadeen intay adduunka joogeen balaaqun waa un sahayar waxay gaadhsiinaydaa un ajalkoodii ajalkoodii wey waa in yar oy ajashoodii ku gaarayaan marka wax weyn maa taas waa macna macnaha labaad haadaa soo qadaro qur-aankana ku ishaar tii hore nagaashadeeda lubhigan ku ishaarnay intay adduunyada ku nagaadeen hadda waxaad soo qadarataa haadaa qur-aankaanu balaaqun sahay wey qofka ku filan qur-aankan warbixinta uu dhiibayo waa sahay qofkii ku tadabura ee macnihiisa fiirfiiriya ku filan wey oo kaafi ah kaafi wey waa balaaq amase haadaa qur-aankaanu balaaqun ey tabliiqun gaarsiin wey ilaahay xaggiisaa laydinka soo gaarsiina waana isla meesha gaarsiin weeye oo dadka xujada lagu gaarsiinayo xaqa ilaahay ilah wuxu uhi subxaana fahal yuhlaku miyaa la halaagaa ila alqowmu qoom ma ahane qoomka alfaasiquuna daacada ilaahay ka baxay cid kaloo la halaagaa